tirintii cutubka sagaaliyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun la hadlay oo wuxuu ku yidhi kanu waa qaynuunkii sharciga rabbigu idinku amray oo uu idinku yidhi reer banu israa'iil la hadlo oo waxaad ku tidhaahdaan noo keena qaalin lo'aad oo cas oo aan bar iyo iin lahayn oo aan weligeed halqood la saarin oo waxaad iyada siisaan wadaadka elecaasaar ah oo isagu iyada ha geeyo xerada dibaddeeda oo hortiisa waa in lagu gowracaa oo markaas wadaadka elecaasaar ahu waa inuu dhiiggeeda farta ku qaada oo uu dhiiggeeda toddoba jeer ku rusheeyaa xagga teennada shirka horteeda oo waa in qaalinta hortiisa lagu gubaa haraggeeda iyo hilibkeeda iyo dhiiggeeda iyo uuskeedaba waa in la wada gubaa oo markaas waa in wadaadku soo qaado qoryo ah geedka kadar la yidhaahdo iyo hosub iyo wax guduud ah oo waa inuu ku dhex tuuro dabka qaalintu ku gubanayso oo markaas wadaadku dharkiisa ha maydho oo jidhkiisana biyo ha ku maydho oo markaas kadib xerada ha soo galo oo tan iyo fiidkii wadaadku nijaas buu ahaan doonaa oo kii qaalinta gubana dharkiisa biyaha ku maydho jidhkiisana biyaha ku maydho oo isna tan iyo fiidkii nijaas buu ahaan doonaa oo markaas nin daahir ahu ha soo ururiyo qaalinta dambaskeedii oo meel xerada dibaddeeda oo nadiif ah ha dhigo oo shirka reer banu israa'iil ha lagu dhigo biyaha nijaasta daahiriya waayo iyadu waa dembi qurbaankiis oo kii dambaska qaalinta soo ururiyaana dharkiisa ha maydho oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaan doonaa oo taasu waa inay reer banu israa'iil ee shisheeyaha la deganuba u ahaataa qaynuun weligiis jira oo kii qof mayd ah taabta intii toddoba maalmood ah ayuu nijaas ahaan doonaa oo kaasu waa inuu maalinta saddexaad isku daahiriyaa oo maalinta toddobaad isagu daahir buu ahaan doonaa laakiinse haddaanu maalinta saddexaad isdaahirinin markaas maalinta toddobaad daahir ma uu ahaan doono oo ku alla kii qof dhintay meedkiis taabtaa oo aan isdaahirinin kaasu wuxuu nijaaseeyaa rabbiga taambuunkiisa oo qofkaasu wuu ka go'i doonaa reer binu israa'iil maxaa yeelay isaga laguma rushayn biyaha nijaasta daahiriya oo isagu nijaas buu ahaan doonaa oo nijaasnimadiisa ayaa weli saaran oo tanu waa sharciga markii nin teendho ku dhex dhinto mid kasta oo teendhada soo gala iyo mid kasta oo teendhada ku jirayba intii toddoba maalmood ah ayay nijaas ahaan doonaan oo weel kasta oo furan oo aan lahayn dabool ku xidhan waa nijaas oo ku alla kii berrin bannaan ku soo taabta qof seef lagu dilay ama mayd ama laf dad ama qabri intii toddoba maalmood ah ayuu nijaas ahaan doonaa oo nijaasta aawadeed waa in loo qaadaa dambaska qurbaankii dembiga oo la gubay oo biyo socdaa waa in weel lagula shubaa oo markaas waa in qof daahir ahu geed hosob ah soo qaadaa oo uu biyaha daraa oo kolkaas ha ku rusheeyo teendhada iyo weelasha oo dhan iyo dadkii halkaas joogay iyo kii taabtay lafta ama qofka la dilay ama meydka ama qabriga oo qofka daahirka ahu waa inuu maalintaas saddexaad iyo maalinta toddobaad ku rusheeyaa kii nijaas ah oo maalinta toddobaad waa inuu isaga daahiriyaa markaas dharkiisana ha maydho jidhkiisana biyo ha ku maydho oo markaas fiidkii daahir buu ahaan doonaa laakiinse qofka nijaasta ah oo aan isdaahirinin qofkaasu shirka dhexdiisa waa in laga gooyaa maxaa yeelay wuxuu nijaasayey rabbiga meeshiisii quduuska ahayd oo waa nijaas oo laguma rushayn biyaha nijaasta daahiriyah kaasu wuxuu iyaga u ahaanayaa qaynuun weligiis jira oo kii rusheeya biyaha nijaasta daahiriyana waa inuu dharkiisa maydhaa oo kii biyaha nijaasta daahiriya taabtaana nijaas buu ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo wax alla wixii uu qofka nijaasta ahu taabtana nijaas bay ahaan doonaan oo qofkii taabtana tan iyo fiidkii nijaas buu ahaan doonaa